بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laba ka mid ah gobollada dalka maraykanka oo gubanaya in ka badan boqol konton gubasho ah oo la soo calaamadeeyey iyo dhul boqolaal hegtar ah oo baaba'ay iyo xaalad deg deg ah oo looga dhawaaqay gobollada koroleennada koonfureed iyo midda waqooyi qodobada kale ee caalamulyowm aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada oo war ka soo saaray habdhaqanka maraykanka uu ku taageerayo yuhuudda si loo ballaariyo wejiga koowaad ee heshiiska iyo sahaynada oo joojiyey gurmadkii geli jiray qidaaca sirdoonnada shiinaha iyo ruushka oo ka faa'iidaysanaya shaqaalaha dawliga ah ee taraam uu ceeriyey siddeed iyo toban dowladood oo kulan ku yeeshay magaalada london sheegayna inay garab taagan yihiin yukrain kadib bahdilaaddii zele- kadib bahdilaaddii zelenski uu kala kulmay trump qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii saddexaad ee taxanaha saadaatu nisaa'il caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexda bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa bilooyinka dibdebkii xoogana ay ka kacay los angeles ee dalka maraykanka laba ka mid ah gobollada dalka maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka kacay dabaadu xogan gobollada koroleynada koonfureed iyo midda waqooyi ayuu dabkaani ka kacay wuxuuna baabi'iyey dhul gaaraya kun iyo laba boqol oo hegtar maamulayaasha gobolka ayaana soo tebiyey boqol iyo konton gubasho xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay gobolladan iyadoo sidoo kale la sheegay in dhul gaaraya kumanaan hegtar uu halis ugu jiro inuu gubto kooxaha gurmadka deg dega ah ee dalka maraykanka ayaa isku dayaya inay dabkan damiyaan waxaana laga digayaa in gobolladan ay ka dhashaan xaalada ka daran kuwii ka dhashay debkii ka kacay gobolka californiya si gaar ah magaalada los angeles أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها waa hagaag siddeed iyo toban dowladood ayaa shalay kulan ku yeeshay magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska waxayna ku dhawaaqeen inay yukrain garab taagan yihiin maalmo uun kadib bahdilaaddii trump uu u geystay zelenski qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay daabacaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa kooxaha muqaawamada filistiin oo war culus ka soo saaray habdhaqanka maamulka maraykanka ee uu ku taageerayay yuhuudda si loo ballaariyo wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta sida lagu warramayo war-saxaafadeed ka soo baxay kooxaha wax iskacaabinta ayaa looga hadlay habdhaqanka maraykanka uu ku taageeraya ballaarinta wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta ghaza halkii loo gudbi lahaa wejiga labaad waxaan ugu baaqaynaa maamulka maraykanka inay joojiyaan eexda iyo la jaanqaadka qorshaha dembiilaha dagaalka ee netanyahu kaasoo bartilmaameedsanaya dadkeenna iyo jiritaankooda dhuleed ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka waxay sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin xaqiijiyeen in dhowr jeer oo hore ay gudbiyeen in diyaar ay u yihiin u gudbidda wejiga labaad ee heshiiska balse sahaynadu ay yihiin kuwa ka cagajiidaya dhanka kale waxaa lagu waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay sahaynadu marinka khaza ka jareen dhammaan kaalmadii kala duwaneed ee la gelin jiray taasoo cerka sii gelinaysa xiisadda hadda taagan sirdoonka shiinaha iyo ruushka oo ka faa'iidaysanaya shaqaalaha dawliga ee uu trump ka ceeriyey shaqooyinka isaguna waa qodob kale oo aan maanta ku eegi doono xubinta wargeysyada sida uu baahiyey jornaalka the independent sirdoonnada dowladaha ruushka iyo shiinaha ayaa bilaabay in dabagal ay ku sameeyaan shaqaalaha hay-adaha maraykanka ee dhowaan shaqada laga ceeriyey si baa la yidhi ay iyagu u siiyaan lacag ka badan midii ay ka qaadan jireen trump loogana helo xogo badan oo xasaasi ah oo ku saabsan xafiisyada iyo hay-adaha kala duwan ee ay ka howlgelayeen waxaa sidoo kale lagu waramayaa in sirdoonnada xukuumadaha moscow iyo beijing ay xitaa dabagal ku samaynayaan shakhsiyaadka hadda ka walaacsan in trump uu ka ceeriyey shaqooyinka si lacag badan ay u siiyaan ugana helaan macluumaad muhiim ah tani ayaa halis ku noqon doonta xukuumadda cusub ee donald trump oo hadda shaqada ka saartay shaqaalo fara badan waxaana hadda muuqata sida shiinaha iyo ruushka ay isugu soo garbinayaan inay gacanta ku dhigaan xubnaha uu shaqo fariisinta ku sameeyey madaxa aqalka cad aan markan u tallaabna qodobka xiga xubinta hardanka dunida oo yeeshay weji cusub iyo kulan ballaaran oo dhex maray waddamada qaaradda yurub kaasoo looga soo horjeeda maraykanka iyo ruushka sida uu baahiyey joornaalka the telegraf waxaa waddanka ingiriiska gaar ahaan caasimadda london saacadihii lasoo dhaafay ku soo afmeermay kulan ballaaran oo uu dhexeeyey waddamada yurub kaasoo looga hadlaya marxaladaha hadda ay wajahayaan dowladaha gobolka iyo cadaadisyada kala duwan ee uga imaanaya dhanka maraykanka ra-iisul wasaaraha ingiriiska kiir starmer ayaa sheegay in hogaamiyaasha yurub dhammaantood looga baahan yahay inay kor u qaadaan ammaanka qaaradda ayna xoojiyaan iskaashigooda militari iyagoona sii ballaarinaya taageerada ay siinayaan ukrain si ay u sii waddo dagaalkeeda ka dhanka ah ruushka isagoona intaa ku daray in ukrain ay muhiim u tahay amniga dalalka yurub starmer waxa uu sidoo kale sheegay in ingiriiska faransiiska iyo ukrain ay ku heshiiyeen inay ka shaqeeyaan qorshe xabad joojin ah si jilbaha loogu dhufto kan maraykanka uu hadda dhiraandhirinayo ee la doonayay in lagu soo afmeero colaadda loolanka dunida ayaa hadda u muuqda mid yeeshay weji cusub ruushka iyo maraykanka oo isgarabsanaya ayaana doonayay in si wadajir ah ay reer galbeedka uga hortagaan xilli la saadaalinaya in shiinuhu isaguna uu la safto waddamada yurub guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkayn suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad ee taxanaha saadaatu nisaa ila caalamiin hormuudka haweenka caalamka oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen cabdulfitaax abuumuxsin waxaana xalqadan ku eegi doonnaa in sha allah ummuna caaisha radia allaahu canha بنت الشريعة للسمو طموحها واضفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا ummadda nebi maxamed waxay abaal aan la gudi karin u hayaan labo haween oo kaalin wax ku ol ah ka qaatay inay diinta islaamku siday tahay inagu soo gaarto midi waxay nebigu ku garab istaagtay wax weliba oo risaaladani ay ku gaari karto yoolkeeda shalay ayaan ka soo sheekaynay waa khadiija bintu khuwaylid midina diinta ayay baratay oo ay xifdisay kadibna waxay u gudbisay jiilasha kale ee ummaddan waana sayidatu sidiiqa bintu sidiiqil akbar caaishata radiallaahu canhaa waxay ahayd cabqariyad uu allaha ku manaystay khasaa'is badan oo ay ka mid tahay xifdiga barashada cilmiga iyo gudbintiisa ilaa ay noqotay haweenayda ugu cilmiga badan haweenkii dunida soo maray oo idil sidaba imaamu dahabi uu ku sheegay kitaabkiisa siyar caalaami nubalaa magaceedu waa caaisha aabbaheedana waa shakhsiga ugu fadliga badan dadka kadib rususha iyo ambiyada alle abuubakar sidiiq awowgeedna waa saxaabi kale cismaan abiquxaafa ayayda dhashay aabbaheedna waa saxaabiyad kale umulkhayr binti sakhr hooyadeedna waa saxaabiyad kale umurumaan binti caamir caaisha waa qurayshiyad gaar ahaan qabiilada attaymiya oo reer mako ah waxay ku soo dhex barbaartay qoys muslim ah oo jaceyl iyo raxmad ku suntan diintuna ay astaan u tahay iyadoo aad u yar bay aabbaheeda ka baratay cilmiga ansaabta fasaaxada iyo gabayga maadaama aabbaheeda uu wakhti siin jiray carruurtiisa waxay ka mid ahayd haweenkii wan wanaagsanaa ee nebigu calmaday waxay ahayd haweenayda keliya ee nebigu gabarnimo ku guursaday iyo gabadha keliya ee waalidkeedu ay muhaajiriin ahaayeen waxay ahayd gabadha uu rasuulku ugu jeclaa xaasaskiisa iyo guud ahaan dadyowga kale jeceylka uu nebigu u qabay xaaskiisa caaishana aad ayuu u darnaa iyaduna sidoo kale aad bay u jecleed rasuulka waana taasi sababta caaisha ay ugu hinaasaha badnayd guud ahaan haweenkii kale ee nebiga jaceylka uu rasuulku u qabay caaisha ma ahayn mid ku qarsoon keliya laabtiisa ee waxa uu ahaa mid bannaanka yimaada mararka qaar maalin maalmaha ka mid ah wuxuu gabadhiisa faatimatu zahraa ku yidhi gabadhaydiyay miyaadan jeclaanaynin qof anigu aan jeclahay haa bay ku tidhi markaas ayuu ku yidhi caaisha waan jeclahee adiguna jeclow camr bnu caas radia allaahu tacaala canhu ayaa rasuulku weydiiyey ayu nnaasi axabu ilayka yaa rasuula allah rasuulka ilaahio dadkii aad ugu jeceshahay qaala sala allahu calayhi wasalam aacishatu camr bnu caas wuxuu yidhi fa min alrijaali raggan yaad ugu jeceshahay qaala abuuha aabbaheedi xadiidkaas markan wuxuu ku tusinayaa nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam aacisha siduu u jeclaa jecelkeedii oo raggan oo u sheegayey ee dumarkan oo u sheegayey oo rasuulkiin oo caaisha jeclaan waa amar oo mustafiid ah weeye waxaa weeye dadka dhammaantood ay og yihiin xataa zawjaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaas way saamaysay qaar ka mid ah caaisha ayaa ka sheekaysay caaisha waxay tidhi radia allaahu canha dadku waxay ahaayeen yataxarrawna bihadaayaahum yowma caaisha qofkii raba rasuulka hadiyad inuu u geeyo wuxuu la beegsan jiray maalinta caaisha rasuulka sala allaahu calayhi wasalama meelo badan ayuu ku sheegay sida uu u jecel yahay ummilmu'miniin caa'ishata radiallaahu canha rag iyo dumarna saxaabada rasuulku way ka dheregsanaayeen maxayse ka dhignayd in xubbigooda uu karkarada soo jabsado oo u bannaanka yimaado waxay ka dhigan tahay in nebiga uu tilmaamayo sida aan ula dhaqmayno dumarkeenna diintan waa shaamil nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa waxa laga xishooda aysan ahayn in laba qof ee isqaba ay isku yidhaahdaan waan ku jeclahay iyo waan ku jeclahay maxaa yeelay asalkaba weeyaan labada lamaane ee zawjaadka isqaba inay isu muujiyaan jacayl sababta saa loo yeelayana waa in qoyska islaamiga nagaado oo qoyskaasi dhismo oo shaydaanka la buriyo ayaa la doonayaa markaa waxaa lagaa rabaa inaad tidhaahdo waan ku jeclaha gabadhii ayaduna inaad tidhaahdo badanaana haweenku ninkoodu markuu yidhaahdo bay dhahaan marka waxaa la doonayaa ninka raggaa inuu bilaabo taas iyadaa maxay keenaysaa kalgacayl iyo waxay keenaysaa in guriga islaamiga dhismo shaydaanku inuusan ku guulaysan inuu kala geeyo taasay sabab noqonaysaa wey waxay taa kordhinaysaa kalsoonida iyo farxadda qoyska waxay sare u qaadaysaa kalkacaylkooda iyo in gurigaas ahaado mid sal adag oo tiir adag ku taagan maanta waa taax cagsigeedii nin iyo haweenay oo aan xalaal isku noqon marka hore oo isfukaansanayaan waa ku jeclahay waa ku jeclah markii la iscalmado oo guurku dhaco kadib waaba laga xishoonayaaba inay labadii qof ay is yidhaahdaan waan ku jeclahay iyo waan ku jeclahay carruurteenna hortooda waxaase kuma odhan karnee ayaad maqlaysaa mararka qaarkood oo carruurta waxayba tarbiyo wanaagsan bayba u tahayba ilmuhu hadday arkaan waalid isnacab waalid isdilaya ilmuhu markaas waxay noqonayaan kuwo ayaganu ay ku beeranto naxariis darro iyo nacayb ruuxul amiin oo ah jibriil calayhi salaam ayaa wuxuu nebigu u sheegay in ummilmu'miniin caa'ishata binti abibakar sidiiq ay tahay xaaskiisa adduun iyo aakhiraba meelo badan ayuuna sidoo kale nebigu arrintan ka sheegay fadliga iyo waxay caa'isho dheereed dumarka intiisii kale aad bay u badnaayeen sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh maxamed axmed garaar ummunaa caaisha waxay ka mid tahay ummahaatulmu'miniin bay ka mid tahay waxay ahayd gabdhaha mid ugu cilmi badan bay ahayd nabigan uu ka dardaaramay wuxuu yidhi diintiina waxaad ka qaadanaysaan gabadhaas yarta e baad ka qaadanaysaan buu yidhi caaisha la yidhaah ee qof qaali e bay ahayd radia allaahu canhaa iyada lafteedana waxay tidhi laqad ucdiitu tiscan maa ucdiyat hunna imra'atun ilaa maryam binta cimraan waxaa la siiyey sagaal arrimood oo gabar la siiya aysan jirin ilaa maryam binti cimraan ma ahaane midda koowaad laqad nazala jibriilu bisuuratii fii raaxatihi xataa amara rasuula allahi sala allahu alay slm an yatasawajanii malakul jibriil baa gacantiisa isagoo ku wada sawirkayga ayaa nebigu u yimi maxay ahayd gabadhan quruxda badan maxayd xaaskaaga waa guurso caysha la yidhaahawa taasaa dhacday bay tiri qodobka ugu horreeye waa nabiga calayhi salaatu salaam ayaa i guursaday anigoo bikaaraha gabar ah gabar kaleeto bikaaree rasuulka ma guursanin calayhi salaatu salaam waa qodobka labaad qodobka saddexaad nebigu wuxuu geeriyooday anigoo dhabta ku haya gurigaygana waa lagu aasay tan kaleeto malaa'igta ayaa gurigay hareerayn jirtay bay tiri midda shanaad aniga isagoo nebiga calayhi salaatu salaam marada aan kula jiro baa wax iigu soo degi jiray midda lixaad anigu waxaan ahaa bay tiri khaliifkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ugu horreeyey gabadhiisaan ahay waxaa kaleeto markii hafaryadii been abuurka iga sameeyeen munaafiqiinta cudurdaarkayga samada alla ka soo dejiya qur-aan baa soo degay liigu beryeelay midda sideedaad weeyo waa li abuuray anigoo dayibad ah baan haddana waxaan helay da inta ilaahay abuuray ninka ugu wanaagsanaa midda ugu dambayso sagaalaad waxay tidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ii ballan qaaday dembi dhaaf iyo ajar weyn buu ii ballan qaaday bay tiri suuratu nuur bay ku jirtaay caaisha waxay ahayd gabar aad u samir badan oo saahidad ah alle kacabsi badan oo xalaal miirad ah waxaa soo mari jirtay maalmo dhan oo gurigeeda aan waxdab ah laga shidi jirin waxayna iyada iyo rasuulkuba ku noolaayeen timir iyo biyo oo keli ah wax muran ah iyo doodna kama qabi jirin arrinkaasi samirka uu allaha ku arsuqay dartiisa marka karamkeeda laga warramayana waxay ku suntanayd dhaqankii rasuulka ee xagga waxbixinta waxayna astaan u ahayd deeqsinimada curwa ibnu subayr oo ay habaryar u ahayd caaisha ayaa waxa uu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ummilmu'miniin caa'ishata binti abibakar waxay sadaqaysatay toddobaatan kun oo dirham iyadoo weliba xilligaasi aradnayd oo qaybo ka mid ah cambuurkeeda ay karin saarnayd cilmigeeda ummilmu'miniin caaisha marka magaceeda la maqlo waxa ugu horreeya ee lagu xasuusto waa aqoonta oo ay heer sare ka gaartay waxay ahayd caalimad iyo mid ka mid ah macallimiintii ugu wanaagsanaa ee soo maray ummaddan ilaa ay noqotay oo loo aqoonsadayba haweenay midda ugu cilmiga badan dumar intii taariikhda soo martay waxay ahayd gabar aad u maskax furan tan iyo yaraanteedii si isku mid ah bay u xifdin jirtay qur'aanka kariimka axaadiista rasuulka iyo gabayada waxay sidoo kale ahayd mid wixii farsamo gacan ku samays ah mar uun la tuso waxay ahayd geesiyad aan cidina uga heebaysan markay timaaddo sheegidda xaqa kartideedanna waxay u sahshay gudbinta aqoontii ay ka dhacshay rasuulka sala allahu calayhi wasalam gaar ahaan marka laga hadlayo masaa'isha arrimaha gaarka ee qoyska si dadka muslimiinta aanay uga qarsoomin cilmiga arrimahani la xidhiira waxay ku jirtaa saxaabada axaadiista ugu badan ka wariyey suubanaha sala allahu calayhi wasalam iyadoona nebiga ka warisay axaadiis gaaraysa laba kun laba boqol iyo toban xadiis waxay ku jirta almukthiriina fii riwaayati alkhabar waa toddoba saxaabi oo culimmada qaarkood ay ku kulmiyeen المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الأبر ثم ابن عباس يليه جابر وبعده الخضري فهو الآخر curwa ibnu zubayr wuxuu sidoo kale sheegay in caaisha ay caalimad ku ahayd xagga gabayada oo ay heer ka gaartay balaaqaduna wax loo dhigaba aanay jirin rasuulka kadib wuxuu yidhi curwa rubamaa rawad aacishatu alqasiidata sittiina beytan wa akthar waxaa laga yaabaa aacisha inay sheegto ama ay weriso qasiido lixdan beyd i ka badan ah abuzinaad ayaa wuxuu yidhi maa ra'aytu axadan arwaa lishicrin min curwa culimo aanan arag qof ka werin badan shicirka iyo gabayga curwa markaase waxaan ku dhahay maa arwaaka oo shicir maxaa kaa werin badan markaasaa curwa wuxuu yidhi maa riwaayatii fii riwaayati aacisha maa kaana yanzilu biha shay-un ilaa anshadat fiihi shicran mar kastoo dhacdo iyo xaaditho ay qabsato gabay ayay tirin jirtay oo intaas waxa u dheerayd acisha radiallahu tacaala canha waxay ahayd gabar aad u fasaaxad badan way ahayd markay hadlayso ama hadal ay jeedinayso fasaaxadeeda aad bay u badnayd sayidatu caaisha binti abibakar waxaa cilmiga ka baran jiray rag iyo dumarba waxaana madarasadeeda ka soo aflaxay culimo badan waxaana cilmiga ka dhagaystay oo ka bartay kumanaan ruux taabiciga imaam ashacbi ayaana ka mid ahaa ardadii wax ka bartay aacishata binti abibakar marka laga yimaado in ay ahayd maclimad si isku mid ah diinta u barta ragga iyo dumarka haddana waxay ahayd mufti saxaabada rasuulka ay wax ka weydiiyaan markay timaado masaa'isha ku saabsan arrimaha qoyska iyo dhaxalka sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh abusaciid azaylici caisha radiallahu tacaala canha waxay ahayd ixdaa almujtahidaad oo min anfadi innaasi ra'yan fii usuuli iddiini wa daqaa'iqi alkitaabi almubiin ayay ka mid ahayd caisha radiallahu tacaala canha waxay ahayd gabar wax akhrisa xilligaas oo dadka wax akhriya saxaabada rasuulka ay tira koobnaayeen ayay ahay waxay ahayd mid wax akhrisa abuu muusa alashcari radiallahu tacaala canhu ayaa wuxuu yidhi maa ashkala calayna asxaaba rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam xadiidun qad fasa'alna acishata ilaa wajadnaa cindaha minhu cilma haddaan nahay saxaabada rasuulka xadiid ishkaal naguma samaynin oo acisha aan weydiinay ilaa haddaan weydiino cilmi ayaan agteedaan ka heli jirnay ayuu yidhi masruuq ibnualajda isagana wuxuu yidhi ra'aytu mashiikhata asxaabi muxamedin sala allahu calayhi wasalam yas'aluunaha cani alfaraa'idi waxaan arkay mashaa'iikhdii saxaabada rasuulka odayaashii saxaabada rasuulka oo acisha weydiinayaan cilmiga dhaxalka ku saabsan masruuqba waxaa lagu yidhi kaanad acishatu tuxsinu alfaraa'ida acisha cilmiga dhaxalka si fiican ma u garanaysay markaase wuxuu yidhi wallaahi laqad ra'aytu asxaaba muxamedin sala allahu calayhi wasalam alakaabira yas'aluunaha cani alfaraa'idi waxaan arkay saxaabada rasuulka akaabirtoodii aacisha radiallahu tacaala canha dhaxalkay weydiineen dagaalka islaamka kula jiraan gaalada iyo munaafiqiinta waxaa ka mid ah dacayaad ay ka sameeyaan islaamka iyo ehelkiisa ilaa ay ku been abuurteen aacishata binti abibakar oo ahayd shakhsiyaddii uu dadka ugu jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam hase ahaatee allah subxaanahu wa tacaala ayaa caaisha ka baryeelay fowqi sabca samaawaad welibana wuxuu arrinkeeda ka soo dejiyey آيات قرآن أه أول أخريو إلى قيام الساعة بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء
hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها